kulan waxaan wanaagsan dhegeysaa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda beerlula qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro oo ku nool beledweyne oo bartay fursad shaqo dhaqaalaha soomaaliya oo kordhay afar dhibic hal boqolkiiba sanadkii tegay ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka goysare oo xarigga laga jaray kulan looga hadlaya amniga oo lagu qabtay xudur dibadda waxaad ku maqli doontaan dowladda venezuela oo bilad siinaysa wariyaal uu dhalay markaasi waa weriye uu dhalay iiraan taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii oo kooban kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan aan ku bilaabay wiil dhalinyaro ah oo ku nool beledweyne ayaa abuurtay fursad shaqo
cabduqaadir xuseen maxamed oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne ayaa ku shaqaysta xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan sameynta albaabada iyo daaqadaha ka samaysan qalabka loo yaqaano almoniyomka daaqadahan iyo albaabadan oo qalabka laga sameeyo ay isugu jiraan biro boolal iyo miyaarado islamarkaana laga keeno magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso ayaa loo isticmaalaa guryaha dhagaxa ah xafiisyada iyo goobaha ganacsiga rediyo beerlulo ayuu uga waramay cabduqaadir xuseen maxamed shaqadan iyo qalabka uu isticmaalo shaqadan oo almuniyamka beledweyne ku barti waxaa isticmaalaa sida keega oo kaleeto makiinad taraabuna buris beenso american fiise qalabkaasoo kalea loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa sida daaqadahoo kaleetood albaabadoo kaleetood oo muraayado waaye xafiisyadoo kale waa loo isticmaalaa daaqadaha dabaqyadaah oo kaleetood waa loo isticmaalaa oo mukeefyada ku jiraan wallaahi wax badan miigu qaadatay ilaa qof xirfad bartay sidii oo ugu shaqaysa laha saa yaqaan maano maalintii ugu yaraato toban daaqadood waa soo saari karaa albaabada xafiistaah oo kaleetood hal albaab maalin waa lagu soo saari karaa laakiin ma islahan albaabaha musqulo xafiiskii kala baxo nin wuxuu ka shaqeeya ayna ku filnayn ma jiraanbo nin wuxuu ku qanacsanayn ka shaqeynaa ma jiro waa ogtahay adigaba marka maantay maasha allah meesha ka taaganahay meel ka sarraysa inaan ka gaaraan rajayna xirfadan farsamada gacanta ee uu ku shaqaysto cabduqaadir xuseen maxamed ayaa ka mid ah xirfadaha ay dhallinyaro badan oo ku nool magaalada ay ka maareeyaan noloshooda
dhaqaalaha soomaaliya ayaa kordhay afar dhibic hal boqolkiiba sanadkii tegay waxaa warbixin ka diyaariyey maxamed cabdisani
agaasimaha guud ee hay-adda istaatiitikada qaranka ee soomaaliya cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed oo shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka uu kordhay afar dhibic hal boqolkiiba sanadkii labada kun iyo afar iyo labaatankii xogtan ayaa muujinaysa kurar ah ku yimid dhaqaalaha dalka oo sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ahaa toban dhibic sagaal bilyan oo doolar halka sanadkii labada kun iyo afar iyo labaatankana uu ahaa koob iyo toban dhibic sagaal bilyan oo doolar agaasimaha guud ee hay-adda istaatiitikada qaranka cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed ayaa sharaxaya sababta keentay kobaca ku yimiday dhaqaalaha dalka hay-adda istaatiitika qaranka waxay si rasmi ah u shaacinaysaa warbixinta kobaca wax soo saarka dalka ama dhaqaalaha dalka ee ama g d b grossdomesicproduct taasoo muujinaysa in dhaqaalaha soomaaliya uu kobcay afar dhibic hal marka loo eego qiimaha ee dhabta ah ama real termis kobacani wuxuu xoojinayaa isbeddelka togan ee soo socday ilaa dii markaas ou kobacu ahaa afar dhibic laba boqolkiiba waxaana kobacan si weyn u horseeday ama mataqaanaa sababay koror ku yimid maalgelinta iyo sarukac ballaaran oo ku yimid qaybaha kala duwane adeegyada warbixintan waxaa lagu diyaariyey iyadoo la raacayo habraaca caalamiga ah ee s n a ama system of national accountis laba kun iyo sideed waxayna si qoto dheer u falanqaynaysaa qaab dhismeedka waxqabadka iyo waxqabadka dhaqaalaha marka loo eego qiimaha guud ama nominal termis g d b ga ama waxsoo saarka soomaaliya ayaa lagu qiyaasay koob iyo toban dhibic sagaal bilyan sanadka laba kun labaatan iyo afarta halka sanadka laba kun labaatan iyo saddexda uu ahaa toban dhibic sagaal bilyan warbixintu waxay tafaasiil dheeraad ah ka bixinaysaa qaybaha iyo kharashaadka horseeday kobaca dhaqaale iyadoo xog miro dhal ah siinaysa kana ayna ka faa'iidaysan karaan hay-adaha siyaasadaha horumaryo dejiyo hay-adaha kala duwan ee mataqaanaa dowladda federaalk ee soomaaliya ilaa dowlad goboleedyada iyo bahaweynta horumarineed iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan waxyaabaha dhaqaalaha kordhiyey waxaa ka mid ah kow maalgelinta raasumaalka ee kaabayaasha warshadaha iyo waxsoo saarka joogtada ah ama gross fixed capital formation ayaa ahayd isha ugu weyn kobaca dhaqaale ka qayb qaadatay waxayna kor u kacday labo dhibic shan boqolkiiba kharashka qoysaska soomaaliyeed wuxuu macnaha g d b da ama waxsoo saar ku daray laba dhibic labo boqolkiiba waxaana taageeray xawaaladaha joogtada ah ee shacabku ka helaan qurba joogta soomaaliyeed dhoofinta iyo soo dejinta oo loo yaqaano not exportis waxay hoos u dhigtay kobaca eber dhibic sideed boqolkiiba maadaama wax soo dejinta ay badnaatay ayna ka badan tahay wax dhoofinta dhanka wax soo saarka qaybta adeegyada ayaa weli ah tiirka ugu weyn ee dhaqaalaha soomaaliya iyadoo kobaca xoog u leh lagu diiwaangeliyey dhismayaasha adeegyada maaliyadeed iyo gaadiidka taasoo muujinaysa firfircooni kobaca dhaqaalaha soomaaliya waxaa sidoo kale sanadkan kor u kacay celcelis inta soo gala dakhliga qofka soomaaliga ah u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha hay-adda istaatiska qaranka soomaaliyeed oo runtii si mug weyn leh ugu shaqeeyey in warbixintan ama waxsoo saarka sanadka ay suurto gasho waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa bahdaweynta mataqaanaa beesha caalamka hay-adaha nagala shaqeeyey inaan g d b da soomaaliya soo saarnay aad ba u mahadsantihiin dhaqaalaha dalkeena ayaa kan ugu hooseeya marka loo eego dalalka gobolka iyo kuwa caalamka sida ay sheegeen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha sida bangiga adduunka
ceelbiyood ayaa laga hirgeliyey deegaanka goyesada waxaana markaa warbixintan soo jeedinaya maxamed yuusuf cabdulaahi
hay-adda alraxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka googeesyada sare ee gobolka gabiley kaasoo ay baahi badan u qabeen dadka deegaanka waxaa ka qayb galay furitaanka ceelkan mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda alraxma maamulka deegaanka googeesyada sare iyo bulshada qeybaheeda kala duwan axmed ismaan cabdi oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda alraxma ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkan saaka waxaynu joognaa deegaanka gogeysada sare oo ka tirsan degmada gabiley halkanoonu saaka ceelbiyood aynu isagana ka furayno annagoo ah jamciyat raxma alkhayriya ceelkan maanta aynu furayno waa ceel isna waqfiya oo walaalkeen cali baashe cabdi masjuud uu soo waqfiyey maana aha ceylkii u horreeyey cali runtii jamciyadda kusoo hagaajiyo baahiyihii dadkii hore ay sheegteen buu runtii ka soo jawaabay isagoo runtii ceelkanna u waqfiyey adeerkii oo geeriyooday la naxariistii jannaha siiyey maxamuud cabdi masjuud waxaan leenahay marxuumka ilaahay ha u naxariisto naxariistii janna allaha ka waraabiyo ceelkaa waqfiga ah ee loo bixiyeyna ilaahay ha gaadhsiiyo inankaa adeerka u yahay ee baashe ceelkaa u soo bixiyeen isagana waxaanu leenahay adeerkii xasuustana waxaanu leenahay walaal ilaahaya ka abaaliyo annaguna jamciyad raxma ahaan waxaanu geynay meel munaasiba oo ku habboon oo baahidu ay ka jirtay baanu ceelkaa geynay runtii xoolo iyo dad iyo say maanta uga cabeen runtii waynu dareemaynaa iyo dhaankiiba marka annaguna runtii mar walba mas-uuliyaddaasina saaran waxa weeye inaanu geyno meel waqfigaasi aanu ku baylahaynin oo ku munaasiba marka waxa weeye odayaashii deegaankoonu iyaguna halkan wada joogno iyaguna runtii waa ilaashan doonaan waa ceel xidhan oo jananaytarkiisii wata qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyey ceel biyoodkan loo hirgeliyey ee dadweynihii iyo xoolihii u cadilaa intiiba maanta innagoo goobjooga ay ka cabbayaan ee sida fiican uga cabbayaan halkani waa beesha gogoysada sare haddii la yidhaahdo ballaadhkeedu wuxuu dhan yahay ilaa labaatan kilomitir oo isku wareega waa beel dad badan iyo dunyo badan baa la ku beeray haddii la yidhaahdo una baahan in lanoo soo kordhiyo ceelasha haddii la yidhaahdo wixii lanoo helo ceelbiyoodka iyo haddii la ceelasha dhaadheer oo dadkaa dhaadheeri meelay ka soo arooraan ay ku tahay riig lanoo helayo ceelasha dhaadheerna lanoo soo raadiyo kuwa gaagaaban ee kuwaa lanoo sameeye oo kalaa wixii lanoo helo lanoo soo biiriyo haddii la yidhaha sidaas ayaanu boqol kiiba boqol uga guddoonnay inamadaa noo yimiday ninkan xoolaha soo saareen ilaahay ha gaadhsiiyo janna firdowsa alla ha geeyo ilaah ha u naxariisto inagana ilaahay nooga daba naxariisto cirka madda khayrna allah inaga siiyo saasaan ku ducaysanaynaa subxaana rabbika rabbi cizzati camaa yasifuun.
ceelkan ayaa dabooli doonaa baahiyihii biyaha ee ka jiray deegaanka googoosyada sare ee gobolka gabiley iyo deegaanada hoos yimaada
aada ayuu u mahadsan yahay maxamed yuusuf cabdulaahi warbixintaasi soo jeedinayay kulan looga hadlayay amniga ayaa lagu qabtay magaalada xudur warbixintan waxaa soo jeedinaya cumar yuusuf aadan
maamulka gobolka bokool kan degmada xudur iyo saraakiisha laamaha ammaanka ah ayaa isugu yimid kulan looga hadlayay amniga magaalada kulanka ayaa warbixino looga dhageystay saraakiisha amniga iyo guddoomiyeyaasha qaar ka mid ah degmooyinka gobolka bokool gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka bokool aadan cabdi abaari ayaa ka waramaya ahmiyadda kulanka بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا ما سنتين بهذا صحافة طبعا جيك شركة اللي نسكا كوي مها شر هر قبلة شركة سولب كهذا لا يجود هان أمني قبل كبكول ما ور بحنا كل جنس إنه يجود هان سراكيشة قبل ك سدا ميليتري بوليس كي نبض سجدة سكلا ما ور بحنا كل جنس إنه يجود مياش الدجموي كسوجون دجمة حضر سدا قدومها دجمة حضر يقدومها تيجلو يهربورة may warbixinna siina guud ahaan degmooyinka dabcan gudoomiyaalka sida ceelberde iyo weejidna qadka telefonka kala hadalni iyoona guud ahaan degmooyinka maynan ku sheegana warbixinadii warbixina eedan fayla intaas kudamba maylis farahay inii amniga la adkaaye una mar walba fuliyaana marka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane abdicasiis kaasoo haay inii amniga xoojin dheeraada la suubiyo ciidamada guud ahaan la garab suruma degmooyinkana abaabul guud ahaan la gala waana mar walba bulshada lan garab surgun fadi una fuliyaan awaamirta madaxweynaha يجيك شركة سنسكاكوين شركة نسي نبتقلية أيضا في إلهن ينقل مادي وأنا رجع أنا أوامرت حكومات إلي لفوليد دونا قدومي كستا يتالي كستنا ميسين أوامر إن شاء الله مي رجعنا أوامرت إلي فوليد دونا maalmihii lasoo dhaafay laamaha ammaanka gobolka bakool ayaa waday dadaallo xoogan oo lagu xaqiijinaya amniga
halkaa warkaasi aad kala socoteen waa redio beelo dhegeystayaal waxaa inoo harsan qodobkii dibadda markan waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada warkaa subaxnimo
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka ee suuqyada ee warka subaxnimo waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyey sharaabka sharaabka loo yaqaana keeki waaweynkeeda ayaa la iibiya toban doolar sharaabka loo yaqaano shaafi ayaa la iibiya shan doolar sharaabka loo yaqaano saytuunka ayaa la iibiya sideed doolar iyo bar sharaabka keeka yaryarkeeda ayaa la iibiya lix doolar iyo bar xubintiino eegeynta
intaasaan ku dhaafna xubinta sarifkii suuqi doorka subaxnimo markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ku bilaabay ciyaarihii dhacay b s g ayaa waxa ay wajaheen kooxda inter miami ciyaartaasi ayaa ku dhammaatay afar iyo waxba oo looga adkaaday inter miami waxaana sidoo kale wada ciyaaray kooxaha bayer muniq iyo falamingo afar iyo labo bayer muniq ayaa ku badisay cabol cabs oo kale waxaa wada ciyaari doonaa caawa afar saac kooxda inter milan iyo sidoo kale koox lagu magacaabo valenzi ciyaartan ayaana ah mid aada u xiiso badan xubintiin waageynta intaasaanu ku dhaafno xubinta ciyaaraha markana qodobka dibadda dowladda dalka venezuela ayaa sheegtay in biladda u sarreysa ee dalkaasi laga bixiyo la siin doono sahar waa imami oo ah saxafiyad reer iiraan ah oo iyadu uu ku jirta barnaamij toos ah ay duqeysay israa'iil sahar imaami ayaa markii la duqeynayay xarunta warbaahinta iiraan ku jirtay barnaamij toos ah iyada oo ka warameysay gandaalaha iiraan ay ku garaaceyso israa'iil muuqaalka gabadha saxafiyadda ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa inta badan lagu ammaanay sida ay ugu dhiiratay in ay sii wadato tabinta tooska ah xilli duqeynta ay ku socotay dhismaha warbaahinta dowladda iiraan wakaalada wararka iiraan ee iirana ayaa shaacisay xogta ku saabsan abaalmarinta la siinayo weriyahan ka shaqeysay t v-ga dowladda intaasna dhegeystayaal waxaa iga eeg warka subaxnimo